magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay kulan ay si wada jira usoo agaasimeen wasaaradaha cadaaladda iyo amniga gudaha jubbaland kaasoo looga hadlayay xoojinta wadashaqeynta ka dhexaysa hay-adaha dowladda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kulanka oo lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiirka wasaaradda cadaaladda jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha jubbaland mas-uuliyiin kale iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada kismaayo najiib bare salaad ayaa ka hadlay muhiimada ay leedahay in kulamada noocan oo kale bulshada laga soo qeybgeliyo run ahaantii ka degmada kismaayo ahaan waa aada wax noo farxad gelinaya waa in adeegii dowladda lasoo daadejiyo in maanta iyo hoolkii degmada kismaayo aan ku qabanayno shir town hall meeting ah oo ay wada ka wada qayb qaadanayaan wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka iyo wasaaradda amniga shirkaasaytoo daaran in laga wada hadlo waxyaabaha labadaas wasaaradood quseeye ee ka degmada kismaayo ahaan ay tabanayaan aadaan ugu faraxsannahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rajaynaynaa daadejinta noocan oo kale ah inay kusii badato wasaaradaha oo hormuud u noqdaan labada wasaaradood saa la socotaanba key functionka marka laga hadlaayo waxyaabaha ugu muhiimsan ee biniaadamku ka hadlo waa amniga amni hadduu helan qofka wuxuu u baahaya cadaaladda meeluu u xukun tago labada meel ugu muhiimsan maanta way nala joogaan waxaana rajaynayaa su-aalo fara badan oo dadka shacabka reer kismaayo ay qabaan ama konsaan ay ka qabeen annagana weydiinayan waxaan jecelnahay in maanta wasaarad wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha jubbaland aadan axmed xaaji iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa dhankooda ka hadlay muhiimada kulanka loo qabtay wasaaradahan amniga iyo cadaaladda waa labada wasaaradood ee ugu muhiimsan dalka wey haddaan amni jirin nabadi ma jirto haddaan cadaalad jirinna nabadi ma jirto labadan wasaaradood waxaan u mataanaynay oo aan u soo kacnay oon dadka u hornimid inaan bulshada wax u qabanno inaan ogaano baahida dhabta ah ee bulshada dhexdeeda ka jirta dadka halkan fadhiya waa cuqaal waa waxgarad waa madaxda dalkan wey waxaan rabnaa heer tuulo heer degmo shaksi shaksi xaafad xaafad meel walba codka labadan wasaaradood inuu gaaro inaan ogaano maxaa ka jira amnigu maxay u baahan yihiin dadka in laga qabto maxaa dulduleelo ah dowladdu maxay qabatay maxaa u dhiman
meel kastoo jubbaland ka mida waad la socotaan waxaa ka jira amni iyo cadaalad waxaan ku talagalnay inay labaduba gaaraan meel kastoo jubbaland ka mida waxaan ka hadlayno kismaayo keliya maaha waa jubbaland oo dhan kagadaranta waxaynu ku bishaaraynayaa laba kun iyo soddonka laba kun iyo labaatan iyo laba kun iyo soddonka markii la gaaro jubbaland waxaan ugu talagalnay meel kasta oo ka mid ah hadday gobol tahay hadday tuulo tahay hadday xaafo tahay inay cadaaladdu gaarto kulanka ayaa intii uu socday looga hadlay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo wasaaradaha amniga iyo cadaaladda si loo helo amni iyo cadaalad buuxda